كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati lbaqara marka waxyaalo badan oo dadka lagu waajibiyey ayaan soo arkaynay qisaastii iyo markaan ka soo baxnay hadda wasiyadii iyo dardaaranka inuu rabbi subxaanahu watacaala addoommadiisa uu ku farad yeelay oo ku qoray ayuu allah noo sheegay subxaanahu watacaala kutiba calaykum waxaa la farad yeelay oo la waajibiyey dushiinna waxaa lagu waajibiyey idaa xadara haddii uu yimaado axadakum midkiin almowtu mowtka uu u yimaado geeridii u timaado waxaa la qoray oo dushien dushiinna lagu waajibiyey haddii aad dadka muslimiinta tihiin in taraka haddii axadkaas uu ka tago khayran ay maalan xoolo uu ka tago waxaa dushiina lagu waajibiyey alwasiyatu dardaaran inuu dardaarmo qofkaas asbaabulmowtka uu ku soo xaadiray lilwaalidayni labadii waalid inuu u dardaarmo oo aabba iyo hooyo ah walaqrabiina qaraabadii inuu u dardaarmo aqribadiisii inuu u dardaarmo bilmacruufi si yacni cadli ah oo sharciga lagu garanayo oo cadaalad ah inuu ugu dardaarmo xaqan xaqa daalika allah wuu sugay arrinkaasi xaqan sugid ayuu sugay oo waa u waajibiyey cala almuttaqiina dadka rabbigooda ka baqaa ayuu dushooda allah ku waajibiyey subxaanahu wa tacaala marka yani hadda allah wuxuu yidhi kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowt idaa xadara axadakum lmowtu waxaa loo jeedaa yani idaa jaaa asbaabu lmowti wa aahaaruhu markii yani calaamadihiisi iyo sababkii mowtka tusinayay qofka uu ku yimaado ayaa loo jeedaa yani jiradii waxa lamidkaa cudur baa yimid cilooyin baa iska helay waa sababihii mowtka tusinaya wey markuu arko arrimahaas oo kaleeto inuu dardaarmo ayaa lagu waajibiyey goormo uu qofka dardaarmayo waa kee in taraka khayra hadduu xoolo ka tago qofka hadduu xoolo ka tago ayaa la yidhahda leanna khayrka hadda waxaa loo jeedaa waa almaalu wey maxaa yeele qur-aanka khayr maalka qur-aanka wuxuu isticmaalaa khayr wa inahu lixubi alkhayri la shadiidun allah markuu leeyahay xub lkhayrka waxaa loo jeedaa xub lmaal maalka jacaylkiisa ayuu ku daran yahay bani aadamka weeyaan marka inuu u dardaarmo labadii waalid oo aabba iyo hooyo ah iyo qaraabadii inuu u dardaarmo oo xoolaha yani xoolihiisa u dardaarmo ayaa qofkaasi lagu farad yeelay si macruufna uu u dardaarmo yani macruufka waxaa loo jeedaa cadaalad uusan qofka xaqiisi ka nusqaaminin yani wasiyada lafteedii wixii la rabay inuusan ka kordhinin cadadkii miqdaarkii loogu talagalay inuusan ka kordhinin iyo wixii lamid ah weeyaan sidaasaa la rabaa arrinkaas allah wuxuu leeyahay xaqan cala almuttaqiin dadka muttaqiinta ah ayuu rabbi subxaanahu watacaala ku waajibiyey marka alxaqu asal ahaan waxaa la yidhaahdaa althubuutu walwujuubu weeyaan waa shay la sugay oo la waajibiyey marka allah wasiyadii wuxuu ka dhigay xaqan haabitan waajiban cala almu'miniina xaq waajiba oo sugan oo mu'miniinta dushooda lagu waajibiyey ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka yeelay dardaarankii weeyaan kutiba calaykum dushiinna waxaa lagu qoray haddaa mu'miniintii tihiin idaa xadara axadakum midkiin hadduu u yimaado almowtu mowtkii oo dhimashadii ah geeridii hadday u timaado asbaabtiisii ou arko weeyaan goormou dardaarmaya in taraka haddii uu ka tago khayran maal hadduu ka tago waxaa lagu waajibiyey alwasiyatu wasiyadii baa la qoray oo lagu waajibiyey dardaaran inuu dardaarmo yo u dardaarmi lilwaalidayni walaqrabiin labadii waalid iyo qaraabadii bilmacruufi wanaagna ugu dardaarmo sidaas ayuu allah leeyahay markaasuu rabbi yidhi xaqan cala lmuttaqiina marka xaqantan waxaa lagu nasbiya masdar masdar way oo caamilkii nasbiye uu go-an yahay xaqa allahu dalika xaqan allah arrinkaasi wuu sugay sugid ayuu sugay oo waajib buu ka dhigay mid haabid oo sugan oo waajiba ayuu ka dhigay oo cala lmu'miniina mu'miniinta dushooda oonu ku qoray oo ku waajibiyey weeyaan wasiyadan marka mufasiriintu waxay leeyihiin aayaddan waxay ahayd inta aynan aayaat lmiiraat aynan soo degin faraaidka aayat lfaraa'id intaynan soo degin aayaadka dhaxasha dhaxalka tilmaamayaa ayuu rabbi subxaanahu watacaala aayaddan ayuu horteed la soo dejiyey laakiin markii aayatulfaraa'id ay soo degtay aayaddan waa la nasakhay marka markaan ka hadlayna maa nasakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha ayaan soo ishaarnay yacni waxaa la yidhaahdaa waa mansuukat lxukmi yacni xukunkeedu waa la nasakhay baaqiyat tilaawa akrinteedana waa baaqiya way taallaa laakiin xukunkeeda aayaat lfaraa'ida lagu nasakhay oo maxaa yeelay yani hadda waxaa la yidhi waa inaad dardaarantaan oo labadii waalid u dardaarantaan qaraabadii u dardaarantaan labada waalid xaq bay leeyihiin xaqooda ilaahay baa sugay aayatulmiiraas ayaa lagu sugay aqribada miiraaska iska lehna iyo dhaxalka lehna ayagana waa la sugay marka qof walbaaba xaqi ou lahaa allah waa uu siiyey subxaanahu watacaala marka aayaddani waxay leeyihiin waa mansuukha xagga xukumkeeda waa la nasakhay maxaa yeelay xadiid imaam tirmidi iyo nasaai ibnu maaja imaam axmed ay warinayaan xadiida camr bni kharija radi allahu canhu wuxuu leeyahay samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam camr bni kharija yani wuxuu leeyahy waxaan maqlay rasuulkao yakhtubu khudbaynayo wahuwa yaquulu nabiguna uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaaritin allah subxaanahu watacaala qad acطaa kula dii xaqin xaqahu qof kastoo xaq leh xaqiisi waa uu siiyey oo aayat lmiiraas uu ku siiyey marka falaa wasiyata liwaalidin qof dhaxal dhaxlayo wax dhaxlayahay oo dadkii wax dhexlayay soo gelayay dardaaran ma laha looma dardaarmo maxaa yeelay ilaahay baaba siiyey wixii wixii loo qoro waa helaya waa u qoran yahay farad buu leeyahay wuxuu maaragtay xoolahan uu ka tegey qaybtuu ku lahaa rabbi baa u xukumo meel bay u taallaa marka looma dardaarmo qof waarisoo wax dhexlayaahi looma dardaarmayo marka aayaddaasi marka waxa weeye yani waa mansuukha bay leeyihiin sida maalan cabdullahi bni cabbaasba uu tilmaamayo xadiid imaam axmed aar imaam axmed cabdullahi bni cabbaas oo ka warinaayo maxamed ibnu siriin ayaa wuxuu leeyahay jalasa bnu cabbaasin faqara'a suurat albaqara xataa ataa hadihi alaaya cabdullahi bni cabbaas baa majliskiisii oo dadka uu cilmiga ku barayay buu fadhiistay suurat lbaqara buu akhriyey ilaa uu aayaddan ka soo gaaro markaasuu wuxuu yidhi nusikat hadihi alaaya aayaddan waa la nasakhay buu yidhi oo aayatulmawaariif ayaa lagu nasakhay ayuu leeyahay marka wasiyada marka waxaa yani waxaa la yidhahdaa culummadu waxay leeyihiin haddii wasiyo ay jirto dardaaran qofka uu wax u dardaarmayaahi waa inuusan horta naska wuxuu tilmaamaya qofka inuusan waaris ahayn qof wax dhaxlaya looma dardaarmo marka qaraabada loo dardaarmayaahi waa dadka aan irsiga iyo dhaxalka waxba ku lahayn dadka aan dhaxalka waxba ku lahayn kuwaasaa loo dardaarmayaa waa loo dardaarmi karaa qofka markuu arko inay geerida ku timid wuxuu leeyahay oo maaragta uu dhimanayo dadkii ahlu faradka ahaa ama casabada ahaa iyo dadka warasada ahaa ee wax saxlayay ayaga dardaaran ma laha laakiin dad kaloo qaraabo ah oo waxaa jiro aanan dhaxalka waxba ku lahayn kuwaasoo kale waa loo dardaarmi karaa laakiin dardaarankooduna waxaa loo dardaarmayaa oo asagaba loo ogol yahay markuu qofku dhimanayo xoolihiisa markii saddex loo qaybiyo hal meel baa loo ogol yahay inuu dardaarmo inta kale dhaxalka iska leh yani dadkii dhexdhexlayay baa iskale weeyaan waxaana tusinayo yani xadiidka bukhaari muslim ku sugan xadiidu sacd ibn abi waqaas sacd ibnu malik wuxuu leeyahay markii yani intuu xanuunsaday ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu markuu rasuulka soo booqday buu su-aal weydiiyey wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina lii maalan walaa yarituni walaa yaritunii ila bnatun ila bnatun lii yani ila bnatan lii wuxuu leeyahay aniga xoolaan leeyahay wax idhaxlayana ma jiro ila bnatan lii hal gabaroo aniga aan dhalay mooye wax kaloo idhaxlaya ma laha gabadhana xoolahoo dhan ma wada qaadato waad ogtihiin dhaxalka markaan gaarnaan ka hadli doono haddii ala yidhaahdo keligeed hadday tahay dhaxalkoo dhan xoolihii ma wada qaadanayso markaasu wuxuu yidhi afa uusii biulutay maali xoolahayga markaan saddex u qaybiyo laba meel ma dardaarmaayo dad kale ma u dardaarmaa nebigu wuxuu yidhi laa maya buu yidhi ha u dardaarmi markaasuu yidhi fabishatru aw fashatru nus ma dardaarmaa laba inta u dhigo dhig ma dardaarmaa dhigna gabadha ma u reebaa markaasuu yidhi laa nebigu waa ka diiday calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi fathuluta fathuluth yacni maaragtay ma dardaarmaa buu yidhi maaragtay fauusi thuluta saddex meelood markii loo dhigay hal meel ma dardaarmaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi athulutha yani dardaaran ulukii la imow dardaaran reeb wthuluthu kaiirun xataa ulutkan waa badan yahay buu yidhi waa dardaarmi kartaa laakiin isaga laftiisaa badan saddex meelood hal meel waa dardaarmi kartaa markaasuu cillada nebiga sii raaciyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inaka an tadara warasataka aghniyaaa khayrun min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas adiga wuxuu yidhi kuwa ku dhaxlayaaha owlaadaada inaad ka tagta ayagoo aanan dadka u baahnayn oo akhniyaaha xoolo leh baa waxay ka khayr badan tahay oo ka fiican tahay inaa ayagoo fuqaraa ka tagto xoolahooda haddaa wada bixiso ay fuqaro noqdaan oo markaa dadka ay baryaan oo gacanta ay hoors u hoorsadaan tana ka khayr badan marka tulus saddex meelood ka badan qofka inuu dardaarmo looma ogolo weeyaan ka badan inuu dardaarmo looma ogolo walidaalika cabdullahi bni cabbaas sida imaamu lbukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo wuxuu dhihi jiray hadalka cabdullahi bn cabbaas waxaa ka mid ah low ana annaasa gadow min athuluti ila arubci faina rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala athuluta wathulutu kaiirun wuxuu yidhi yani waxaan aad maaragta dadku haddii ay ka dhimi lahaayeen thulutka intay hoos uga dhigaan hadday wax dardaarmayaan afar markii loo qaybiya hal meel oo rubuca ay dardaarmaan ayaa fiicnaan lahayd buu yidhi maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi uluka dardaaran markaasuu raaciyey uluka laftiisu waa badan yahay marti uluka waa badan yahay la yidhi waa in rubuc laga dhigo inaan rubuc in rubuc laga dhigo ayaan jeclaan lahaa sidaasuu maaragtay cabdullahi bni cabbaas uu oranaya weya marka wasiyada waxa weeye waa ulus inaysan ka badanin dadka loo dardaarmayana waa dadka aanan dhaxalka waxba ku lahayn ayaa la rabaa inuu qofka u dardaarmaa la doonaya qofkana mar kastaba waxaa la rabaa sida sunnada ay tahay yani markay geeridu kugu timaado keliya ma aha adoo fiyow xataa dardaarankaada inuu kuu yaallo baa la rabaa inaad dardaarankaaga uu kuu yaallo wixii aad dardaarmaysay wasiyadaada inay maktuuba tahay qoran tahay ayaa la rabaa maxaa yeelay ma ogid waktigo geeridu goorma kugu imaan doontaa kada miyay kuugu imaan maya inaad jirato oo hebel waa jiran yahay la yidhaahdo oo ma ma maaragtay cid ku damaano qaadaysa inaad jirato oo saas adoo maaragtay diyaargaroobe markaa lagu lagu wado cid ku damaanad qaadaysa lama arko maxaa yeelay mawtulfajcigan waa aad u badan yahay marka qofka inuu dardaarankiisa uu haysto waa la rabaa sida nabigeennaba calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bni cumar uu ka wariyey sida xadiis saxiixeynka ku yaala bukhaari iyo muslimba ay maaragtay uu nabigeenu leeyahay maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuusi fiihi yabiitu laylatayni ilaa wawasiyatuhu maktuubatan cindah yacni ma jira buu yidhi qof muslima oo wuxuu dardaarma heli karo xoolo uu dardaarmo leh oo markaasi yani xaqiisu ma aha inuu laba habeen baryo isagoo aynan maaragtay wasiyadiisa aysan qornayn marka wasiyadaaday dardaarankaagu inuu kuu qoran yahay baa la rabaa cabdullahi bni cumar markii uu xadiidkaas nabiga ka wariyey wuxuu yidhi siduu xadiidka u tadbiiqin jiray oo u fulin jiray wuxuu yidhi maa marat ما مرت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي هبين إما صومرين ما لنتي نبي أن هذا كم مقلل لقب لابو هل هبين إما صومرين إلا هدو صومروا وصيتي ذو أي قرن إذا أكتدي تيل دردار كيغا وإيا الذي أورنج لمارك عبد الله بن عمر رضي الله عنه marka wasiyadan waa yani sidaasaa la rabaa qofka inuu dardaarmo walidaalika markuu qofka dhinto markuu dhinto waxaa laga bixiyaa xoolihiisa daynti intaan la dhaxlin markii asaga laga aaso xoolihiisa oo tajhiiskii laga sameeyo laga duugo dabadeed waxaa la rabaa inuu dayntii laga bixiyo in laga dhiibo wixii uu dardaarmay markii labadaa laga bixiyo kabacdi in xoolaha la dhaxlo sidaasaa la rabaa sidaas weeyaan faman badalahu bacda ma samicahu fainamaa ismuhu cala aladiina yubadiluuna faman badalahu qofka bedelaa oo dooriyo bacda maa samicahu yani dardaarankii baa loo jeedaa faman badalahu qofka bedelo wasiyadii iyo dardaarankii bacda maa samicahu markuu maqlay dabadeed oo dardaaranka ou dhagaystay dabadeed qofka dooriyo bedelaahi fainamaa ismuhu ay isma tabdiili bedelkaas takyiirinta iyo doorintaasi dembigeedu cala aladiina kuwii dushooda ayuu ahaaday yubadiluunahu bedelayo yani dadkii wasiyadii dardaarankii bedelay wejigeedii weji aan ahayn u yeelay dadkaas ayay saaran tahay amaa qofkii maydka ahaa ee dardaarmay waxba dushiisa ma saarna dadkii ka dambeeyey oo wasiyadii dardaarankii dooriyey oo bedelay ayay dushood dembiga dushooda uu yahay weeyaan ina allaha alle samiicun allihii maqlo weye yacni qofka dardaarmayo waxa uu dardaarmayo caliimun allihii og weye qofka bedelayaa dardaarankaasi tabdiilkaa uu samaynayana allah mid cilmi u leh oo garanaya weeyaan sidaasaa la leeyahay marka faman badalahu bacda maa samica waxaa loo jeedaa qofka markuu dardaarmayo dad baa markhaati laga dhigaa dardaarankii guurinayo oo darda loo dardaarmaya dadkii warka ka guurinayay maydkan uu ka qorayay ayaa lala hadlaya qofkii marka bedelo oo yani maydkii wuxuu dardaarmay waxaan ahayn sheego ninka waa dhintay qofkii waa dardaarmo waa dhintay waa tegey kii dardaarminayey ayaa yani la yimid hadalkiisi inuu bedelo wixii uu ka dardaarmo waxaan ahayn buu sheegay takyiirkaas waa ziyaado waxbuu ku daray way noqon kartaa tabdiilka wax haddii lagu daro tabdiil waa la yidhahdaa in wax laga gooyana tabdiilka waa la yidhahdaa waxbuu ka jaray dad masalan loo dardaarmay buu asagu usan jeclayn buu ka gooyey dad aan loo dardaarmin ooba shaqaba kulahayn tuludkii ayuu ku sheegay oo ku daray ou siiyey qadarkii loo sheegay oo hebel intaas ha laga siiyo tuludkaygii hebel intaa halaga sii ha laga siiyo buu ka sii yareeyey ama ka badiyey iyo wixii lamid ah wey ama waxa soo geli karo oo sidaas yani ziyaadada iyo nusqaanta soo geli karo kitmaanka laftiisa qarinta uu shayga qariyo wasiyadii lafteedii buuba qariyeyba intaas oo idil qofka sameeyaa maydku beri buu ka yahay laakiin waxa weeyaan yani isaga ayuu dembigeeda saaran yahay isaga ayuu dembigeeda saaran yahay marka yani fainamaa ismuhu damiirka ismuhu ku jiro waxaan u celinaynaa tabdiilkii laga fahmay hadalka uu faman badalahu ilaahay yidhi ayaan u celinaynaa faman badalahu qofka bedelaa oo hadalkii dooriyo min wasiyadii iyo dardaarankii من بعد ما سمعه بعد ما سمعه مركم مقلي دبديد دوريا أو بدله أما قريه فإنما إثمه بدل الداس تبديل كاس دم يسو على الذين قوي الدشود أي كسجيعي يعني يبدلونه بدلي ذاتك أي دوريني وتبديل كسميني قواس أي دم بيجي إثمي قدش كسارين ولذلك عبد الله بن عباس يركل السلف كمدها مفسرين تيسي وحي أورنجرين يعني وقد وقع أجر الميت على الله قفك دنتي أو دردارمي أجر جيسي إلهي بو مارتي يعني الله بسينا يا رب بأجر جيسي تولينا وتعلق الإثم بالذين يبدل بالذين بدلوا ذلك دنبغنا وحقوق وريغي أو كدغيا تسكي wasiyadii iyo dardaarankii bedelay kuwaas aatimiinahoo dambaabay weeyaan ina allaha alla samiicun allihii maqlo weeye waxa uu dardaarmay qofkan iyo caliimun kan og midka wax bedelayaahi waxa uu bedelayna ilaahay cilmi buu uleeyahay macnaha marka tahdiida ku jiro ina allaha samiicun caliim haddii adiga dhimanayo adoo dhimanaya aad dulmi la timaado oo aad maaragtay wasiyadaadii joor ku samayso allah waa ku maqlayaayo waa ku ogyahay kan loo dardaarmay oo taqyiirka sameeyey wax bedela dardaaranka midka bedelay oo wax dhegaysanayana asagana ilaahay waa og yahay mar hadduu rabbi og yahay labadoodaba kii maaragtay gaf sameeyo dembi la yimid allah waa ciqaabaya wuuna jazihiisa abaalkiisuu siinaya wey faman khaafa min muusin janafan aw ithman faman khaafa qofkii baqo oo cabsado min muusin mid dardaarmayo xaggiisa janafan yani leexasho iyo iilasho kaga baqo khata inuu ku dhaco gaf ayuu uga baqay aw isman ama dembi buu uga baqay markuu uga baqahi fa aslaxa hagaajiyo baynahum dhexdoodii hagaajiyo marka baynahumta hadda yani waxaa loo celinayaa bayna almuusi waalmuusa lahum kii dardaarmayey iyo kuwii loo dardaarmayey sidaasaa loo jamciyey laakiin aayadda maaragtay ma aynan cadaynin laakiin siyaaqa aayadda ayaa laga fahmayaa aayadda siyaaqeeda iyo qaabka u socota baa laga fahmaya yacni in loo jeedo maadaama qof dardaarmaya la sheegay cidda u dardaarmaya buu jawrka ku samaynayaa iyo dulmiga ku samaynaya marka sidaasaa labadoodii ayuu kii dhagaysanayay wasiyadii ayuu islaaxiyo hagaajiyey fa aslaxa baynahum dhexdooda hagaajiya falaa isma caleyhi wax dembiyuu leeyahay ma jiro markaa qofkaan dhimanaya dulmigay ka celiso kii loo dardaarmayay oo maarata dardaaranka iska lahaa aad isagana maarata xaqiisii siduu ahaa aad ugu sheegto wax dembi oo kaasoo gaaraya mar inaad toosiso macnaheedu waxa weeye qofkan waa dhimanayaa iyo hadal ha ku qabanin macnaheedu maaha hadduu khaldamayo waa inaad tasxiixisaa wuu dhimanayaa ha uga aamusina tasxiixi saasaa loo jeeda qofkii tasxiixiye ma aha dembi ou galay qof dhimanayo buu dhib u geysto lama odhanayo waxbuu saxay oo hagaajiyey sidaasoo kale baa loo jeeda marka faman khaafa faman khaafa khawfkaas laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan khawfka in la yidhahdo bimacna yani khawfka caadiga ah oo khashyadii ah cabsidii sida hadda aan marnay faman khaafa qofkii baqo min muusin mid dardaarmayo xaggiisa qofka ka cabsado oo muxuu ka baqi janafan aw isman buu kaga baqaya amase khaafada in la yidhaahdo bimacnaa calima ogaansho in la yidhaahdo faman khaafa qofkii ogaado min muusin mid dardaarmayaahi xaggiisa jarafan ismi ka ogaado iyo dembi marka labadaba waa laba maaragtay macno oo wanaagsan weeyaan khaafa bimacnaa calima ama khaafadii bimacnaa khawfka iyo khashyada ahayd in laga dhiga labadaba laba fiican weeyaan marka min muusin min muusin waa qiraa'at ljumhuur waa muusin in la yidhaahdo يعني مارتي قراءة أي ابن كثير يا نافع يا أبو عمر يا ابن عامر يا حفص عن عاصم يا آخرنا ين ووغا أولا ريبة ووغا أولا ريبة صادك أولا تخفيفية من موصل ليرهده لكن حمزة كسائي يا أبو بكر عن عاصم وحي أخرياي وحي أخرنا ين فمن خاف من موصل بأخريان ووغا لقرنه صادك أولا حوجيه لأتكيه لشده من موصل ليرهده marka yani labadaba waa isku macno un weeyaan waa iyadoonba la tashdiidiyey qof loo qof dardaarmaya baa loo jeeda muusigii kii dardaarmaya weeyaan muxuu kaga baqay ama uu ka ogaaday janafan janafka asal ahaan xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa almaylu can ilxaqi xaqa oo laga leexda baa la yidhahda jawr uu leexdo dulmi uu leexdo weeyaan marka waxay culammadu ku fasiraan sida cabdullahi bnu cabbaas oo kaleeto aljanaf wuxuu leeyahay janafka waa alkhata qasad ma aha gaf buu arrintan u sameeyey wuu ku gafe waa ku khaldamay laakiin uma uunan qasdin ma ujeedaa waa shay gaf uga dhacay weeyaan aw ismanna qasada uga dhacay dembigan dulmi ayuu qasad u samaynaya labadaas midkood wey ila qofka inuu waxaa shaygan qasad u sameeyo iyo inuu gaf wax ka dhacay oo khalad ka dhacay uu yahay labada unbay mid tahay labadaba markaad aragto inuu qofkan ku khaldamay oo marka qofka markuu arrintaa ka ogaadaahi fa aslaxa hagaajiyo baynahum asaga kan dardaarmayo iyo dadkii loo dardaarmayeyba dhexdooda hagaajiya falaa itma dembi calayhi qofkaa dushiisa ma aha yani sida maaragtay uu ku fasirayo mujaahid ibnu jabrin sida uu ku fasirayo wuxuu leeyahay man xadara rajulan yamuutu qofka qof dhimanaya u yimaado oo markaa fa asrafa fii wasiyatihi dardaarankiisiibuu qofkii maaragtay dhimanayay buu ku xadgudbay aw qasara can xaqin ama xaq buu ka gaabiyey oo sidii la rabay xaq dad iska lahaa buu ka yareeyey oo ka nusqaamiyey oo ka gaabiyey falya'murhu bilcadli buu leeyahay cadaaladda marka ha faro dembi male inaad maaragtay kala baqaysid marka faman facala dalika falaa xaraja calayhi sidaas weeyaan qofka qofkaa tasxiixiyo dhimanayaahi dulmiga ka celiyaa wax dembiyuu leeyahay lama arka weeyaan ina allaha alle afuurun allihii dhaafid badan weeye raxiimun naxariisto yani yakfiru wayarxam allah wuu dembi dhaafaa wuuna u naxariistaa lidalika yani asar cabdullahi bn cabaas mawquuf ku ah oo saxiixa wuxuu dhihi jiray janafka markuu ka hadla aljanafu fi lwasiya cabdullahi bn cabaas aljanafu fi lwasiyati kabiiratun buu dhihi jiray ama min alkabaa'ir aljanafu fi lwasiya wasiyada oo dardaaranka oo yani khalad lagu sameeyo gaf laga galaahi min alkabaa'ir bay ka mid tahay dunuubta waaweyn oo kabiirada oo toobada u baahan ayay ka mid tahay asarkaas yani ibn jariir atabari baa soo saaray waana asar saxiixa weeyaan marka faman khaafa min muusin janafan aw isman faaslaxa baynahum ina allaha afuuru raxim ina allaha afuuru raximta marka waxa weeye allah markii uu qofkaas toosiye qofkaas oo isagana uu uhogaansamo oo tasiixi u qaato wixii uu ula qasdayey markuu ka soo noqdo waa u dhaafaya ilahi subxaana watacaala weeyaan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا هل كان لقب لابو إلى آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث دماتك إلى كجارنو الله حكى ورميا صومك أيا لقى ورميا صومك يواجبين تيسي iyo maarata axkaamtiisii qaybo ka mida ayuu allah subxaana watacaala ka warramay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii alle iyo rasuulkiisa rumeeyo kutiba calaykum dushiinna waxaa lagu qoray asiyaamu ramadaankii soonkii ayaa lagu waajibiyey soomkii ayaa dushiinna lagu waajibiyey oo bisha ramadaan aada soomtaan kamaa kutiba sidii loo waajibiyey cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey ummadihii idinka horreeyey sida soomka loogu waajibiyey ayaa idinkana laydinkugu waajibiyey lacallakum waxaad mudantihiin marka tattaquuna inaad baqdaan ama likay tattaquuna likay tattaquuna allah inaad alla ka baqdaan darteed ayaa laydinkugu waajibiyey soonkaa yani bisha ramadaan soonkeeda inaad maaragtay cabsi ilaahay ka kororsataan daraaddeed ayaa laydinkugu waajibiyey marka yani allah aayadda wuxuu noogu sheegi bisha soonka inuu yani bisha ramadaanka soomkeeda la soomaa inuu waajib yahay oo dadka muslimiinta farad ku yahay ayuu allah noogu sheegay subxaana wa tacaala xikmada marka soonka loo jideeyey waxa weeye allah baa noo sheego lacallakum tattaquun yani soomka waxaa la rabaa taqwo inuu qofka ka korarsado alla kacabsi inuu ka korarsado muxaramaadka iyo waxa xunxun inuu ka fogaado inuu ka ziyaad ka kororsado sidaasaa la rabaa maxaa yeelay yani soonka maar siduu ilaahay ku tilmaamay lacallakum tattaquunada uu yidhi waxa weeye waa taskiyatu nafs naftaada ayay tathiir u tahay tahaara ay u tahay weeyaan shaydaanka masaaligta ou maro ilaan shaydaanku bani aadamka ku dhex jiraa oo waswaasiya meelaha uu mara buu ciriiri geliya soonka uu kal- maaragta tadyiiq ku sameeya oo u ciriiriya marka fawaa'id fara badan ayuu soomku leeyahay shahwadaada buu jebinayaa waa akbaru cawnin oo cala taqwa shay alla kacabsiga yani waxa loo adeegsado ugu kaalmaynta badan alla kacabsiga shayga ugu kaalmaynta badan soonka ayaa ka mid ah weeyaan marka soomkaa inaad soomtaan ayuu rabbi idinku waajibiyey ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ونو شيغي حديث عبد الله بن مسعود وصحيحين كويلي مركو شباب ابن يرد لهد لي وحو رسولك يري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قفك النفقة دي هلي كرو وإنه قورسد أودي كرو ريركي سبيرا كراي أقورسدو مركز وحويري يعني ما عرفتي فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج قورك أيا وحويهي araggii laabistiisiina midka maaragtay uu qofku araggiisa u laabi og yahay ugu maaragtay laabid badan yahay yani farjigiisana macaasida uu ka ilaalin og yahay markaasuu rasuulku wuxuu yidhi faman lam yastatic qofka aanan albaa'ata wannafaqa aanan heli karaynin facalayhi bisawm inuu soomaa laga rabaa ha sooma baa laleeyahay dushiisa soom baa ah maxaa yeelay fainahu lahu wijaabu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu samaynayaa shahwadaaduu jebinayaa marka taqwaad marka ka kororsanaysa kullamaa insaanka shahwadiisa ay ay jabto muslimna uu yahay cabsida ilaahay buu ka kororsanaya weeyaan inuu rabbigiisa ka baqo ayuu maaragtay ma- marka wuxuu u yahay buu yidhi fainahu lahu wijaa yacni dhufaan maaragtay neef la dhufaanay oo kale ayuu la mid yahay marka soonkii sidaasoo kale ula mid noqonaya yani shahwadiisi baa yaraanaysa baa loo jeedaa markaasaa taqwadiisi qofka kulamaa ay shahawaadku yaraadaanna alla kacabsigiisabaa badanaya weyaan marka soomkaas ayaa nalaku waajibiyey lacalakum tattaquuna inaad cabsataan oo allah subxaana wa tacaala aad ka baqdaan darteed ayaa soomkaa laidinkugu waajibiyey ayaaman macduudaatin ayaamantaan darafnimaan ku nasbinaynaa marka waxaan leenahay ayaaman fi ayaamin yani kutiba calaykum asiyaamu soomkii baa laydinku waajibiyey ayaaman fi ayaamin maalmo dhexdood baa laydinku waajibiyey maalmahaasoo macduudaatin kuwa la tiriyey ah maalmo la tiriyey ayaa laydinku waajibiyey soomkii marka soomkaa laydinku waajibiyey marka la yidhaahdo waxaa dhici karta inay u qaataan lay- ay u fahmaan dadka weligii meelaa soontaan baa laydinku waajibiyey markaasaa xoogaa laga fududaynaya naftii oo laleeyahay soonkaan la- yani inaad soontaan laydinku waajibiyey waa maalmo tirsan weeyaan maalmo macduudaada wey maalmo la tiriyey weeyaan maalmahaasaad soomaysaa oo habeenkii aynan ku jirine maalinkii keliya ay tahay waxaad soomaysaa fi ayaamin ayaaman macduudaati maalmo la tiriyey dhexdood ayaa soonkaas laydinku waajibiyey marka yani mufasiriintu marka waxay leeyihiin waxay odhanayaan islaamka yani dadka muslimiinta waktigu islaamku bilowga ku ahaa waxay soomi jireen saddexdii ee bishiiba saddex maalmood bay ka soomi jireen saddex maalmood ayay ka soomi jireen markaasaa allah u nasakhay oo aayaddan lagu nasakhay bisha ramadaan soonkeedaa lagu nasakhay inay marka soomaan mufasiriinta yani arintaas laga wariyana waxaa ka mid a masalan saxaabadii oo kale mucaad ibni jabal iyo cabdullahi ibni mascuud iyo cabdullahi ibni cabaas baa ka mid a culammadii kaleeto mufasiriintii salafkana cadaa iyo qataade iyo daxaak ibni musaaxim raggaas ayaa maaragtay sidaa ku tegey aayaddaas in ramadaanka lagu nasakhay ka horna ay saddex maalmood bil walbaba ay ka soomi jireen markaasuu rabbi wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar faman kaana axadkii ahaado minkum idinka idinka mid a faman kaana qofkii ahaado oo minkum idinka idinka mid a mariidan mid jiran noqdaahi oo cudur ou hayo aw calaa safarin ama safar dushii ku suganoo musaafir ah hadduu qofku sidaa noqdo ama uu jiraday ama musaafir buu noqday mar hadduu sidaa yahay faciddatun min ayaamin ukhar faciddatun facalayhi qofkaa dushiisa waxaa ah ciddatun siyaamu ciddatin yani tiro soonkeed oo min ayaamin ukhra maalmo kala ahaaday maalmo kale ah inuu soomo ayaa dushiisa ah weeyaan marka hadalkaas waxay leeyihin xoogaa xajsi baa ku jiro waxbaa ka go-anoo macnaheedu waxa weeye faciddatu min ayaamin ukhar faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin qofka jiran ama musaafir ah oo kolkaa fa aftara afuro wuu afuray markuu afuro soonkii waa musaafir ama waa jiran yahay markuu afuraahay qadaa laga rabaa facalayhi faciddatun facalayhi dushiisa waxaa ah ciddatun tiro kale oo yani siyaamu ciddatin tiro inuu soomo oo min ayaamin ukhra maalmo kaleeta ah maalmo kale oonan maalmihii ou jirana ahayn inuu soo qadeeyo ou soomo ayaa dusha ka saaran oo waajib ku ah weeyaan marka qofka hadduu jiran yahay ama uu musaafir yahay waxa u bannaan inuu afuro ruqsuu ilaahay siiye subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay inuu afuro buu leeyahay ruqsuus ilaahay siiye markaasna dadaal uu ka soo qadeeyo laakiin qofka jiran jiradaas marka maxaa loo jeedaa jirada waxay leeyihiin culummadu yacni qaar waxay leeyihiin jirada ama mid uusan soonka la awoodi karin hadduu yahay oo laa yurjaa buruhu baa la yidhahda almariid aladi laa yurjaa buruhu qofka hadduusan marnaba inuu maaragta bogsoodo aaba rajo laga qabin taa maba maaragta qadal lagama rabee fidyu dhiibaya baas kuma jira baabkan laakiin dadka qadada laga doonayaah waxa weeye soonkii ma awoodi karo jiro darteed buu la awoodi waayo ama wuu awoodi karaa laakiin dhib iyo rafaad buu kala kulmaya soonkii markuu soomo waa ku rafaadaya markaasoo kaleeto wuu afurayaa ilaah baa u rugseeyey markuusan awoodi karin weliba waa casiime bay leeyihin waa inuu afuraa casiima waa inuu afuro wey waa yani inuu afuro baa laga doonaya laakiin markuu awoodi karo dhib badanna dhibna uu kala kulmayo waxay leeyihiin markaas ruqsuu haystaayo hadduu rabana waa soomi kara hadduu rabana waa afuri karaa laakiin culammadu markay mawduucan maradka ka hadlayaan oo fitriga iyo afurka bannaynayaahi waxay leeyihiin jamaaca min alculamaa koox culammada ka mida waxay leeyihiin maradka waxaa la yidhahdaa maa yutlaqu calayhi ismu lmarad wax alla wixii marad lagu sheego oo idil cudur wixii lagu sheego oo dhan qofka waa u afuri karaa waxay daliishanayaan aar maaragtay maxamed ibnu siriin ayaa nin u soo galay markaasu isagoo ramadaan cunno cunayo ayuu u yimid maxamed ibnu siriin oo raashin cunaayo ayuu u yimid markaasuu maxamed ibnu siriin wuxuu yidhi innahu wajacat usbuucii haadihi fartaan baa iga xanuunsatay bui ar fartaan baa i xanuunayso mar hadday fartii xanuunayso waa afuray buu yidhi laanna waa marad ilaahay marad buu ku tilmaamay marka ismu wax alla wixii marad lagu sheego oo idil waa u afuri karaa bay leeyihiin maaragta culummadu weeyaan marka yani faman kaana minkum mariidan waxay leeyihiin maradka noocuu doona ha noqdo aw calaa safarin ama safar korkii uu ku sugan yahay safarkaasi mufasiriintu iyagana sidoo kale waxay leeyihiin wax alla wixii yani maa saduqa calayhi musama safar wax alla wixii safarba lagu tilmaami karo hebel waa safray la odhan karo safar buu jiraa lagu tilmaami karoo dhan waa u afuraya qofka ruqso u haystaa inuu afuro ruqso u haystaa weeyaan culammada sida matalan yani maaragtay maxaa la yidhahdaa sida imaam axmed oo kaleeto iyo imaam malik iyo imaam shaafici iyo raximahum ullah waxay ayagu leeyihiin yani masaafada lagu qasirinayaahi waa inay noqoto masaafada lagu lagu afurayaa waa inay masaafat lqasri ay noqoto weeyaan masaafat lqasrina waxay leeyihiin waa lix iyo toban farsakh ayay lix iyo toban farsakh baa saasoo kale ay leeyihin marka farsakha waxay ku tilmaamaa markii la mitir ahaan iyo maaragta la xisaabinayo halkii farsakh saddex mitir oo kaleeta ayay ku tilmaamaan salaasata amtaar ayay farsakha ku sheegaan lix iyo toban farsakh oo kale inuu u safro saasoo kale bay leeyihin ayuu ku afuri karaa bay leeyihin marba haddii musaafir la yidhaahdo qofka musaafir waa afuri karaa laakiin qofka musaafirkaa isaga labadaba waa u bannaan tahay inuu afuro waa shay mubaaxa oo waa u bannaan tahay maxaa yeelay nebigaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam inuu soomo hadduu awoodi karo ka bixi karo ayana waa u bannaan tahay labadaba waa shay maaragta sugan sida masalan imaamu lbukhaari imaamu muslim cabdullahi bni cabbaas ay ka warinayaan wuxuu leeyahay isagoo nebiga musaafira qad saama rasuulu llahi sala allahu calayh wali wasalam nebiga ayaa soomay waftara waana afuray soon asagoo soomanna waa soomay yani maarata asagoo musaafira buu soomay isagoo aan maaragtay musaafirna waa uu afuray markaasu wuxuu leeyahay faman shaaa saama waman shaaa aftar qofkii rabaa wuu soomi karaa qofkii rabaana waa uu afuri karaa weeyaan marka adiga calaa kulli xaalin labadaas qofood haddii qofkan cudurkiisa inuu ka bogsoonayo rajo laga qabo uu ka raysanayaahi tabaa laga rabaa mar hadduu safro uu afuro waa inuu soo qadeeyo haddii uu hadduu cudurka ka bogsoonaya ujeeda hadduu ka raysto inuu qadeeyaa la rabaa safarta markuu ka soo noqdana isagana inuu soomaa laga rabaa labadaasi wey ama hadduu maradkaasi uusan mid uusan ka bogsoonaynin uu yahay fidyaa laga dhiibayaa xoola maarata waa laga bixinayaa weeyaan faman kaana minkum mariidan qofkii ahaado oo idinka idinka mida mid jiran ow calaa safarin ama safar dushii ku sugan faciddatun facalayhi dushiisa waxaa ah oo sidaa ku afuro facalayhi dushiisa waxaa ah ciddatun tiro oo min ayaamin ukhra maalmo kaleeta ah maalmihii uu soomanaa ama uu jiranaa maalin aan ahayn inuu maaragta afuro ayuu leeyahay وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين كوي يطيقونه الصوم كأود كرا أو أود أولها دشود وحاء فدية فدية وحبيبت إن حول ما راشين بحيان فدية وامحي يعني فدية بقى طعام مسكين مسكين قودنتي أي دشود فدية للشيء وطعام مسكين مسكين لقوديه ayaa dushooda ah oo dushooda saaran weeyaan marka aayaddan yani meeshaan allah uu leeyay wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin culummadu laba maaragtay ra'yi bay qabaan qolo waxay leeyihiin aayaddan wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin waa mansuuqa waa la nasakhay sidaasay odhanayaan qolada ra'yigaas qabtay inay mansuukh tahay yani in la nasakhay aayaddan waxaa ka mid ah cabdullahi bn mascuud waxaa ka mid a mucaad ibni jabal waxaa ka mid a cabdullahi bni cumar waxaa ka mid a salamat bn lakwac dadkii kale oo maaragtay taabiciintii iyo salafkiina waxaa ka mid a mujaahid oo kale iyo daawuus ibni kaysaan iyo muqatil ibni xayaan iyo calqama iyo maxamed ibn shahaab azuhri iyo wixii lamid ah waxay leeyihiin aayaddan waa mansuuqa wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waxaana lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu aayadaasaa lagu nasakhay markaase waxay leeyihiin arrinkan la nasakhay wuxuu ahaa fi ibtidaai lislaam islaamka markuu diinta ay bilowga ahayd oo qur-aanka uu diinta islaamka ku cusbay ayay arrintani waxaa jiri jirtay dadka muslimiinta soonka khiyaar bay lahayn qofkii rabana waa soomi jiray qofkii rabana waa afuri jiray oo markaas markuu afuro buu fidyo dhiibi jiray xoolo raashin buu bixinaya waa iska afuraya sidaas bay ahayd markii yani maaragtay sida ay ahaan jireen oo markaa qofkii rabana maanta inuu iska afuro raashin intuu iska bixiyo iska afurayo raashinkiisa iska cunaya fidyadaasuu dhiibaya markaasuu iska afuraya sidaa ay u ahayd ayaa marka aayaddan ay soo degtay waxayna ahayd qofkaas weliba wa musaafir ma aha waa qof jiran waa qof soonka awoodi kara wey asagoo intaas ma haysto ma jirana ma jiran aan ujeedaa waa qof aan jiranayn waa qof maaragtay aan musaafir ahayn waa qof soomka awoodi karo isagoo sidaasa baa waxa u bannaan oo khiyaar u leeyahy hadduu doonan inuu afuro hadduu doonana inuu soomo markaasaa xukunkan laga nasakhay oo la yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu amarkaasaa la siiyey bay leeyihin hadalkaas aayaddan sidaasay leeyihiin waa arrinkii awalu islaam jiray ayaa ayay nasakday marka qofkii bisha xaadiro inuu soomay laazim ku tahay hadduusan musaafirna ahayn ama uusan jiranayn culammada kale waxay leeyihiin yani maaragtay aayadda mansuuka ma aha aayadda lama nasakhin laakiin waxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa ashaykhu alkabiiru waalmar'atu alcajuuzu odaga waayeelka iyo haweenta maaragtay duqda ahe waayeelka ah labadaas oo aanan maaragtay soonka awoodi karin ilaa tacab iyo dhibaato mooye inay ku dhibtoodaan mooye si kale aanan ku awoodi karin kuwaasaa loo jeedaa waxaana arrintaa tusina dadka qabaahi ka mid ah inaysan aayadda mansuuqa ahayn cabdullahi bni cabbaas ayaa arrintaasi qabo walidaalika qiraa'ada cabdullahi bni cabbaas u akriyo wuxuu akhriyaa yani maaragtay wacala aladiina yutiiquunahuda bedelkeeda wuxuu akrinayaa wacala aladiina yutawaquunahu ayuu akrinaya yutaw yutawaquunahu buu akrinaya wacala aladiina yutawaquunahu yutiiquunahu bedelkeeda yutawaquunahu buu akrinaya yani yutawaquunahuda macnaheeda waxaa waaye yani yatakallafuunahu wayatajashamuuna isku dhibaayo oo dhibaatada ku qabo weeyaan aad ugu dhibtoomayo sidaasaa loo jeeda marka dadkii yutawaquunahu ku dhibtoonayo yani yani isku dhibayo weeyaan oo soonkii dhib uu ku yahay kuwaasi bishooda waxaa ah fidyatun tacaamu miskiin inay fura- furasho sameeyaan raashin ay dhiibaan tacaamu miskiinin inay bixiyaan ayaa dushooda saaran marka wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabbaas sida imaam albukhaari fi saxiixii uu ku warinaayo wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabbaas laysat mansuukha aayadan lama nasakhin huwa lishaykhi lkabiiri waalmar'atu lkabiiratu laa yastatiicaana an yasuuma fayuطcimaani makaana kuli yawmin miskiina waana ikhtiyaarka uu maaragtay imaam albukhaari uu dooranayo maxaa yeelay isagoo yani maaragtay arrintaasuu dooranaya markaasuu maaragtay waxyaalo kale oo mucalaqaadka tacliiqaad kale ayuu raacinaya afar kale oo tacliiqaad leh ayuu raacinaya ku xoojinaya imaam albukhaarina sidaasuu qabaa uu la qabo cabdullahi bni cabbaas maaragtay ra'yigiisa waa odaga waayeelka iyo haweenta maaragtay waayeelka ah duqda ah oo aanan soonka awoodi karin ayagaa laga rabaa maalin kasta bedelkeeda inay miskiin quudiyaan oo raashin siiyaan marka wacala aladiina yutawaquunahu buu akrinaya cabdullahi bni cabbaas qiraa'adaasuu akriya macnaha marka aayadda mansuukha ma ahan buu odhanaya imaam albukhaari wuxuu tacliiq ku soo saaraya anas ibnu malik radia allahu canhu isagoo ra'yigan xoojinayo wuxuu leeyahay ana anasan qad dacufa can sawmi caaman aw caamayni anas ibnu malik markuu duqoomay ayuu wuxuu ka taag daraaday inuu soomo sanad ama laba sano ayuu soonkii awoodi waayey oo ka daciifay markaasuu fasanaca jifnatan min fariidin raashin ayuu kariyey oo maaragtay kibis iyo hilib isku jira ah ayuu sameeyey fadaca alaaiina miskiinan wuxuu u yeeray soddon miskiin buu u yeeray faadcamahum wuu quudiyey soddonkii maalmood bedelkoodii ayuu quudiyey marka sidaasuu anas ibnu malik radia allahu canhu uu ku afuray marka wacala aladiina yutiiquunahu dadka ay dhibka ku tahay ayaa loo jeedaa ee aayaddu mansuukha ma aha kaana macnaha labaad weeyaan marka ibnu kaiir raximah llahu markuu aaraada culummadaas keeno waxbuu raacinaya fii tafsiirihi waana waxa ay culummadu qabaan wey ra'yigiibuu maarata soo guurinaya wa mima yultaxaqu wa mima yaltaxiqu bi hada almacna wuxuu leeyahay macnahaas aan soo sheegnayo cabdullahi bni cabbaas aan ka soo sheegnay dadkaan aan awoodi karin odayaasha iyo maaragtay habraha iyo inay maaragtay afuraan ah waxaa maaragtay raacayo haleelaya buu yidhi alxaamil wlmurdicu idaa khaafataa calaa anfusihima o waladihima haweenta nuujinayso ama uurka leh ayaguna sidoo kalebay hadday naftooda iyo ama awlaadooda ay u bakaan ayadana taasaa la raacinaya markaasuu wuxuu yidhi fa fiihima khilaafun kaiiru bayna alculamaa khilaaf aad u tiro badanay culammadu marka sheegaan oo maalan qaar waxay leeyihiin haweentii way afuraysaa fidyayna dhiibaysaa badana waa laga rabaa qaara odhanaya qaar waxay leeyihiin maya fidya dhiibaysaa keliya wax qadaaho laga rabana maaragtay ma jiro weeyaan fidye basay dhiibi xoolay bixinaysaa qadana lagama doonayo waxaa kaloo jiro maaragtay ay leeyihiin maya qadaa ku waajibtay ee fidye lagama doonayo hadalladaas ibnu katiir wuu soo guurinayaa markaas wuxuu leey waxay kaloo leeyihiin way afurayaan way afurayaan riwaayo kaleeto ayuu culammada ka soo guurinaya yuftiraani walaa fidyata walaa qadaa bay leeyihiin qaarkood fidye iyo qadana midna lagama rabay odhanayaan marka yani sida maaragtay muuqato inkastousa asaga fi tafsiiri uusan ku tarjiixinin uusan maaragtay uu ixaaleeyey uu leeyahay kitaab kaleeta baan maaragtay kitaab axkaam la yidhaahda ayaan ku wareejiyon arrintan ku bastiyon ku dheereeyey laakiin haweenta xaamilada iyo murdicada sidoo kale ayagana fidye bixinayaan qadana lagama doonayo weyan ra'yigaasaa maaragtay muuqda weeyaan وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع قفك بحيو خيرا خير ديبه يعني كرديو فمن تطوع قفك bixiyo oo ziyaadiyo kordhiya khayran khayr qofka kordhiya fa huwa shaygaas uu bixiyo khayrka ihi ayaa khayrun lahu u khayr badan u wanaag badan oo u ajar badan weeyaan marka faman tatawaca khayran fa huwa khayrun lahu maaragtay laba macnoba tatawuca wuu noqonaya laba macnoba wuu noqoni in la yidhaahdo faman zaada yani faman zaada shay-an khayr qofka kordhiyo wax un kordhiyo oo markaa kordhinta waxay noqon kartaa yani hal miskiin baa quudinaysa soo maaha acaamu miskiininaa layidhi meesha halka miskiin ka quudinaysay baad waxaad quudisay laba miskiin ama saddex miskiin ayaad raashin siisay oo dharjisay waa khayraad kordhisay weeyaan faman tatawaca khayran qofka khayr kordhiyo oo meeshii halka miskiin uu ka quudin lahaa laba iyo saddex ka quudiya fa huwa khayrun lahu khayrka uu sameeyey baa u wanaag badan ama in la yidhaahdo yani macnahaas cabdullahi bn cabbaas iyo mujaahid iyo cataa yani baa ku fasiraya weeyaan macno kaleeto oo maaragtay culammada ay ku fasiraan sida taawus ibnu kaysaan oo kaleeto wagayruhu ay ku fasirayaan waxa weeyaan waxay leeyihin faman tatawaca khayran faman zaada cala alqadri alwaajibi calayhi qadarkii lagaa rabay masalan yani waxaa lagaa rabay mud baa lagaa rabay madaal baa la rabay inaad bixiso mud baad dhiibi lahayd raashina markaasaa suus ka dhigtay saac baad ka dhigtay waa khayraad ziyaadisay qadarkii kugu waajibay ka badan baad bixisay waad ziyaadisay ziyaadaad la timid fa huwa kaas ayaa khayrun lahu u khayr badan ziyaadadaas way u khayr badan tahay yani khayru la yimid marka labada macnoba laba macnoo wanaagsan weeyaan faman faman tatawaca qofka bixiyo oo ziyaadiyo kordhiya khayran khayr qofka kordhiya fa huwa khayrkaas oo kordhiyey baa khayrun lahu u khayr badan wa an tasuumuu inaad soomtaanna ood soomtaan ayaa khayrun lakum idiin khayr badan wa an tasuumuu khayrun lakum marka wa an tasuumuu khayrun lakum taan yaa loo jeedinaya wa an tasuumuu damiirkaas xaggee buu noqonaya damiirkaas waxaa loo celinayaa riwaayadii horeeto markii aayadda ay yidhaahdeen waa mansuukha haddaan ka dhigno mansuukha la yidhaahdo waa la nasakhay la yidhaahdo dadkii ayagoo caafimaad qabo oo aan musaafiriin ahayn oo awoodi karin soomka iska afuray kuwaas baa loo jeedaayoo laleeyahay wa an tasuumuu khayrun lakum inaad soomtaan iyo inaad afurtaan labadaba way khiyaar baad ulahaydeen laakiin wa an tasuumuu inaad aad soomtaan baa khayrun lakum idiin khayr badan yani sawmukum khayrun lakum weeyaan soomkiina khayr badano afarku ka khayr badan yahay adoo awoodi karo caafimaad qabo yani maaragtay waa midii aan lahayn xukumka waa la nasakhay la yidhi sidaas weeyaan laakiin damiirka looma celin karo dadka jiran wa an tasuumuuda looma celinayo almarda wlmusaafiruun iyo alxaamilu wlmurdicu wshaykhu lkabiiru washaykhatu lcajuuza looma celin karo weeyaan wlcajuuzu lkabiir looma celinayo marka kuwaas lama oranayo idinka inaad soomtaan baa khayrba qofka maba awoodi karaba tabarba uma hayo ama da'buu darteed uu tabar ula waayey ama cudur dartiibuu u waayey ama safar dartiibuu u waayey marka wa an tasuumuu khayrun lakum laakiin musaafirka laftiisa yani maaragtay waa ruqsuu haystaa hadduu doonana ha soomo hadduu doonana ha afuro inkastoo ay yani maaragtay axaadiis tilmaamayso yani qofka isagoo musaafira sooma faqad casaa abalqasim laleeyahay laysa min albiri asiyaamu fi safar yani xadiis ay jirto haddana ficilkii nabigaa tusinaya iyo saxaabadii ayagoo musaafiriin inay soomeen wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax og oo cilmila haddaad tihiin fadliga soomka uu leeyahay fawaa'idiisa haddii aad garanaysaan inaad soomtaan baa idin khayr badan ama in kuntum taclamuuna yani haddaad tihiin dadka ahlucilmiga dad ahlucilmiga haddaad tihiin inaad soomtaan baa idin khayr badan weeyaan shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan shahru ramadaan yani ayaamahan la yidhi ayaaman macduudaatina la yidhi soo maha soomkan lagu waajibay waa maalmo la qoray wey marka maalmo la tiriyey wey markaasuu rabbi leeyahay shahru ramadaan hadihi alayaamu almacduudaat yani shahrda waxaan ka dhigaynaa khabar mubtadihiisa go-anya bila maalmahaas la tiriyey ayaamahaas macduudaadka ahee la tiriyey shahru ramadaana ramadaanka bisha la yani ramadaanka bishiisii weeye bishiisii weeyaan alladii ramadaankii ama shahrigii unzila la dejiyey alladii bishii ramadaano shahru ramadaankiio unzila la dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka la soo dejiyey hudan isagoo hanuuna qur-aankii xaal kownihi hudan hanuun uu yahay linnaasi dadka uu hanuun u yahay wabayinaatin xujooyin cadcad iyo dalaa'il uu yahay tusinayo yani maaragtay waxa uu la yimid hanuunka hanuunkaas yani wabayinaatin kuwa cadcad xujooyin cadcad uu yahay oo min alhuda hanuunkii ka mid ah wlfurqaani yani isaga xaala kownihi mufariqan bayna alxaqi walbaatil wlfurqaani isagoo ah mid xaqi iyo baatilka kala saaraya isagoo ah qur-aankaas habeenkaa la soo dejiyey shahrigaas bishaa la soo dejiyey weeyaan maalmaha soonka laydinku waajibayo weeyaan marka allah subxaana wa tacaala bishaan aan soomaynaa wuxuu noo caddeeyey labiyo tobanka bilood hal bilood ka mida oo la yidhahdo shahr ramadaan la yidhaahdo shahr ramadaan la yidhaahdo weeyaan maalmaha la tirinayo waa taa markaasaa alladii unzila fiihi qur'aana layidhi shahru ramadaanka qur'aanka nabiyllaahi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam marka laakiin markii lagu soo dejiyey ma habeen bay ahay mise maalin bay ahay qur-aanka aayaddan mayna noo caddayn laakiin meelo kale buu rabbi noogu sheego qur-aanka ka mid ah habeen way waxa la soo dejiyey maxaa yeelay allah wuxuu leeyay inna anzalnaahu fii laylati alqadri wuxuu kaloo leeyahy ina anzalnaahu fi laylati mubaaraka habeen mubaarak ahoo la barakeeyey ama laylat lqadri la yidhaahdo dhexdii ayaa qur-aanka la soo dejiyey lafdigan inzaalka aladii unzila fiihi lqur'aanu la yidhi laba macnoba u ixtimaalaabay mufasiriintu leeyi waa suuragal laba macnoba nusuulka soo degista in lagu tilmaamo in macnaha cabdullahi bni cabaas uu maaragtay wato uu ku fasiray inuu yahay qur-aankan allah subxaanahu wa tacaala lowxul maxfuudka uu ka soo dejiyey jumlatan ilaa samaai dunya samada adduunka ayaa loo soo dejiyey marka kabacdiba isagoo mufaraqo munajam ah ayaa la soo dejiyey tafsiirkaas tafsiirka cabdullahi bni cabaas wey ama inzaalka in laga dhigo bidaayadii nabiyullaahi maxamed ba lagu bilaabay bilaabidii nabiyullaahi maxamed lagu bilaabay yani qur-aanka soo degistiisa kii lagu bilaabay sida ibnu isxaaq iyo maaragtay abu sulaymaan adimashqi ay warinayaan sidaasoo kale bay ku tilmaameen labadaba laba macno oo wanaagsan wey mufasiriintu ay sheegaan weya nabiga habeenkii lagu bilaabay in loo jeeda alladii unzila fiihi lqur'aanu nabiga habeenkaasaa lagu soo dejiyey laylat lqadriga la yidhaahdo weya qur-aankii baa marka allah subxaana wa tacaala ayuu ammaanaya qur-aankaasi hudan linnaasi waa la xaalaynaya xaala kownihi haadiyan linnaas dadka mid hanuuninaayo uu yahay qur-aankan qofkii qaato qalbigiisa ayaa ku hanuuno addoommada quluubtooda qofka mu'minka oo qur-aanka rumaysan oo raaca qalbigiisu waa ku hanuuna qur-aankan wey waa hidaaya wey qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa buu ilaahay leeyahay dadka mu'miniinta oo qur-aanka raaco ayuu hanuun u yahay weeyaan wabayinaatin yani maaragtay xaala kownihi bayinaatin xujooyin cadcad uu yahay oo min alhudaa hanuunkii ka mid ah marka wabayinaatin min alhudaa waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa min caطfi alkhaasi cala alcaami waa iska hanuunkii lasoo sheegay oo isagoo caama lasoo sheegay baa gooni ahaan haddana loo sii saaraya lagu cadfaya lagu xiraya waa un kii aan soo sheegnay wey xujaj cadcad oo maaragtay qofka fahmaahi tusinayo ku garanayo qur-aankan wuxuu la yimid inuu hanuunkii baadida diidaya uu yahay yani maaragtay uu ku garanayo oo ku fahmayo weeyaan xujajkaas isaga oo maarata bayinaadkaas ah ayuu rabbi soo dejiyey wlfurqaani isagoo ah mid wax kala saarayo qur-aankaas uu soo dejiyey yani mufariq bayna alxaqi walbail walxalaali walxaraam isagoo ah mid kala saaraya buu rabbi soo dejiyey subxaana wa tacaala faman shahida minkum shahra falyasumhu faman shahida qofkii xaadiro oo goobjoog ah oo waktigaas nolol kusoo gaaro baa loo jeedaa minkum xaalu idinku idinka mid yahay ashahra bishii ramadaan qofka soo gaaro nolol ku soo gaaraa falyasumhu ha soomo waajibay ku tahay qofka caafimaadka qabo oo aan musaafirka ahayn oo awoodda u leh yacni ma arkaysaa oo daahir ka ah inuu soomo waajibay ku tahay weya taasay ku waajibaysaa marka falyasumhu amarkan waa amru wujuuba la yidhahda waajib wey waxaa la isamraya qof alle qofka halkaa gaaro oo mukallaf ah yani maarata qaangaar ah hadduu sabi yahay kuma jiro haddii uu maarata haweentu ay xaa'ido tahay kuma jirto hadday nifaas qabto kuma jirto hadduu qofku maaragtay musaafir yahay hadduu jiran yahay iyo wixii lamid ah waa laga reebi faman shahida minkum shahra bishaas qofka xaadiro asaga oo saxiixa oo muqiim maaragtay ahoo musaafir aan ahayn qaadir cala siyaami ah aahir ah falyasum ha sooma buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala qofka ha soomo soonka waajib buu ku noqonaya inuu soomo baa la rabaa waman kaana mariidan waman kaana axadkii ahaada mariidan mid jiran ow amase calaa safarin safar korkii ku sugan faciddatun facalayhi dushiisa waxaa ah ciddatun tiro siyaamu ciddatin soon yani tiro soomkeed oo min ayaamin ukhra maalmo kaleeta ah maalmihii oo jiranaa ama musaafirka ahaa maalmo aan ahayn qadaheeda oo soo qadeeyo ayaa dusheeda saaran marka meeshaa soo celinta waman kaana minkum waman kaana mariidan oo calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar hore baan usoo sheegnay aayadda horaa lagu soo sheegay marka soo celintan la soo celiyey waxay leeyihiin mufasiriinta waxaa loo soo celiyey inuusan qofku u tugmin maadaama yani aayaddan ay maaragtay soomkii la nasakhay aayaddii hore qaybtii ku jirta ee mansuuqo waaye la yidhi sidaas la yidhi inay nasigii raacday inaysan u ictiqaadinin ee baaqi ay tahay oo maaragtay qofka musaafirka inaan laga nasakhin oo fasax leeyahay qofka mariidka uu fasax leeyahay arrintaas ayaa maaragtay yani la tusayaa weeyaan in arrintaa la tusa darteeda loo soo celiyey bay leeyihin yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra yuriid llahu alla wuxuu doonayaa bikum idinka wuxuu idinla doonaya haddaa muslimiintii tihiin alyusra fudayd buu idinla doonaya allah waa idin marku maaragtay yani soonkan uu idin rugseeyey markaad musaafiriin tihiin inaad afurtaan markaad jiran tihiin inaad iska afurtaan oo maalin kale aad soo qadaysaan qadadaas jidaynta la idiin jideeyey allah wuxuu idinla dooni yusri buu idinla doonaya cabdullahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo qataada iyo daxaak alyusru waxay leeyihiin markay fasirayaan alftaaru fi safar safarkoo la afuraa yusriga loo jeedaa bay leeyihin cusrigana yani maaragtay usan walaa yuriidu bikum alcusra allah culays idinla dooni maayadana waxay leeyihiin waalcusru asawmu fiihi safar adoo musaafira inaad soontaa cusrigi aad adiga culayska kaasaa loo jeedaa bay leeyihin saasuu ku fasiraya yuriid llahu alla wuxuu dooni bikum idinka muminiinta alyusra fudayd buu idinla doonaya diintiina waa idiin sahlaya idinku dhibi maayo walaa yuriidu dooni maayo allah subxaana watacaala bikum idinka idinla dooni maayo alcusra culays idinlama doonayo diin sahlan yani diin lxaniifiyati samxa ayuu ilaahay noo soo dejiyey allah waa tan uu leeyay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xarajin dhib malaha ilaahay naguma maaragtay allahna lama doonayo maaragtay yuriidu allahu an yukhafifa cankum ilaahay inuu naga fududeeyo buu doonaya bal diinteenna dhan inay fudud tahay yani qofka inuusan isku ad adkaynin uusan mawdicu tashdiid meelaan ahayn qofka isku ad adkeeyo diinkaa ka qaalib noqonaya siduu nabigeena noo sheegay ina hada diina yusrun aw ina diina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa alaba yani qofka mawdicu tashdiidka meeshaan booska aan isku adkaynin hadduu isku adkeeyo marka dambe waa ka qaalib noqonaysa inuu iskaga tago waxaanoo dhan baa dhici karta maarata marka diinku waa diin sahlan oo diinu samxa ah walidalika xadiid imaam axmed maaragtay fii musnadii uu ku warinayo saxiixa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu oran jiray ina khayra diinikum aysara ina khayra aysaru ina khayra diinikum aysaru buu dhihi jiray ina khayra diinikum aysaruhu diintiina kan u khayrka badan waa midda idinku shayga idinkugu fudaydka badan weeyaan taasaa idinkugu khayr badan sahliga iyo fudaydka inaad qaadatid baa la rabaa cusriga iyo culayska inaad ka tagto walidaalika markuu nabigeena diray macaad ibni jabal iyo abu muusa alashcari yman markuu u diro waa la dardaarmo waxyaala kula dardaarmo waxaa ka mid ah inuu yidhi bashira walaa tunafira dadka markaa u tagtaan u bishaareeyo khayrka u sheego ha ka cayrinina diintii oo ha ku adkayninina yani maarata tanfiir ha ku samaynina ha ka cayrinina wayasira walaa tucasira fududeeyo diintii diin sahlan ka dhiga ummadda ha ku adkayninina diintii buu oran jiray markaasuu yidhi watataawaca walaa takhtalifa idinkana isaeeca labadiina maaragtay hana iskhilaafinina saasuu amray tadaawuca ku shaqeeya buu yidhi xadiidkaas imaamu bukhaari imaamu muslim ayaa maaragtay warinaya weeyaan marka allah sidaasuu leeyahay yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra haddaa jirrata iska afur haddaa musaafir tahay afur maalmo kale soo qadaya ilahay baa kuu sakhiray ku maaragtay yani kuu fududeeyey diintaadii walitukmilu lciddata walitukabiru allaha cala ma hadaakum walitukmilu lcidda yani inama sharaca lakum lqada'a allah wuxuu idiin jideeyey qado inaad qadaysaan maxaa idinkugu jiray walitukmiluu yani litukmiluu inaad dhammaystirtaan ood kaamil yeeshaan alciddata maxaa qadadan laydiin amray inaad dhammaystirtaan alciddata tiradii yani maaragtay yani inaad dhammaystirtaan daraaddeed yani ciddata shahrikum wey bishiinnii intii ka dhimanayd inaad dhammaystirtaan darteed baa qadahan idinkugu jiray maalmaad afurtay soo maa intii kaa dhimaneed dhammaystir bishii maaragtay muddadii aad afurtay soo soo kamilo soo buuxi sidaa darteed buu rabbi idinkugu yeelay weeyaan iyo walitukabiru llaha cibaadada markaad la timaadaan walitukabiruu inaad weynaysaan allaha alla inaad weynaysaan calaa maa hadaakum wuxuu idinku hanuuniyey aad maaragtay yani liajli maa hadaakum wey wuxuu rabbi idinku hanuuniyey darteed inaad alla u weynaysaan wuxuu rabbi idinku hanuuni waa maxay cibaadadan soonka oo tatyiru nafsiga ah naftaada tahirayso ayuu rabbigaaga ku siiyo kugu hanuuniye ummado badanna way ka dhumeen adigii baa rabbigaaga kugu hanuuniyey soonka marka inaad rabbigaaga weynayso oo takbiirtii iyo maaragtay tasbiixdii iyo xamdigii iyo kulli aad la timaadid ayaa lagaa rabaa weeyaan maxaa yeelay cibaado kastaahi markii aad dhamayso inaad dikriga ilaahay badisaa lagaa rabaa maalan hadda soonka markuu dhammaanayo markuu soonkaada intuusan dhammaanin yani ama aad afuraysaba markaad afurayso maxaa lagaa rabaa walitukabiru llaha calaa maa hadaakum inaad ilaahay weynayseen yani maaragtay ciid marka ciidda soonka maalintii ciidda ee gasho arta takbiir baa la akrinaya ilaahay baa la weyneyni sidaas oo kale la rabaa markii maaragtay xajkaaga uu dhammaado xajka markuu dhammaado sidoo kale buu ilaahay leeyahay faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha yani ilaahay xusa baa la leeyahay marka xajkiini manaasikul xaj aad dhamaysaan salaada markaan ka baxno faida qudiyat salaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah wadkuru llaha kaiira dikriga ilaahay badi oo tasbiixkii iyo taxmiidkii iyo maaragtay taaliishii laa ilaha ila allahdii badi sidaasaa la rabaa habeenkii haddaa cibaadaysato maaragtay wa min alleyli fasabbixhu waadbaara sujuudi salaadaha markaad dhamayso kabacdi tasbiixdii iyo tadkiirkii iyo taxmiidkii la imow walitukabiru llaha calaa maa hadaakum inaad ilaahay weynaysaan calaa maa hadaakum wuxuu idinku hanuuniyey darteed inaad ilaahay u weynaysaan oo soomka iyo cibaadadaas iyo waxa uu alla ku siiyey naftaada ilaahay ku tahiraya weya walacalakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaanoo nicmaduu rabbigiina idiin galay aad ka shukrisaan oy ka mid tahay ruksada iyo taysiirka laydiin rugseeyey afurkii fududaynta diinta laydiin sahlay inaad rabbigiina ka shukrisaan وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك هدي أو كويديو هدي كويديان nabi maxamadow cibaadii addoommadayda hadday ku weydiiyaan cannii aniga ay xaggayga iga kaa weydiiyaan ay ku yidhaahdeen yacni maaragtay rabbigeenna ma noo dhow yahay mise waa naga fog yahay fa innii anigu qariibun mid dhow baan ahay oo addoommadayda u dhow baan ahay ujiibu waan ajiibaa dacwata addaaci kan i barya aniga baryadiisa ayaan ajiibaa idaa dacaanii hadduu i baryo ee falyastajiibuu ha ajiibeen addoomadaydii yani fii ma dacawtuhum ilayhi min aliimaani waaacaat waxaan ugu yeerayo iimaanka iyo aacada ah ha ajiibeen oo ha ii ajiibeen warkayga ha aqbaleen waliyu'minuu ha rumeeyeen addoomadaydii bii aniga ha i rumeeyeenoo rabbinimadayda iyo ilaahnimadayda ha rumeeyeen lacallahum markaa waxay mudan yihiin yarshuduuna inay hanuunaan oo hidaaye ay helaan bay mudan yihiin aayaddan sida ibnu kaiir oo maarata fii tafsiirihi ku warinaayo isagoo kasoo xiganayo maarata abu daud atayaalisi fii musnadihi yani maaragtay musnad abu daud atayaalisi kasoo xiganayo wuxuu leeyahay aayaddan oo ducada dadka ku tirtirsiinayso waxaa la dhexgeliyey bayna axkaami siyaam soonkii annagoo ku dhex jirno ba ayadan ducada dhexda laga soo geliyey lanna hadda soon baan kusoo jirnay haddana soon baan u noqonayna uxilla lakum leylata siyaami rafatu ayaan u laaban doonaa halkaasaa la dhexgeliyey dhexgelinta la dhexgeliyey waxay tusinaysaa oy dadka ku hanuuninaysaa buu leeyahay ila alijtihaadi fi dducaa'i cinda ikmaali lciddati bal wa cinda kulli fitrin inay dadka ku dadaalaan baryada ilaahay subxaana watacaala la baryo markay cibaadadooda dhammaystirtaan ama mar kasta ay afuraanba maalin kasta ay afuraan soonka ka afuraanba inay ilaahay baryaan subxana wa tacala oo baryada uu badiyo maxaa yeelay waktiga afurka markuu qofku afuro isagoo sooman oo afuraa awqaadda ducada la ajiibay ka mid tahay marka inay ku dadaalaan cibaadadii ay badiyaan ducadii ilaahay baryadii alle ay badiyaan ayay irshaad u tahay ku hanuuninaysaa buu leeyahay waidaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan nabi maxamedow cibaadii aniga addoommadayda canii aniga xaggayga hadday iga kaa weydiiyaan fa innii anigu qariibun mid dhow baan ahay qurbiga marka laba laba laba nooc buu leeyahay dhowaanshaha ilaahay laba macnaa lagu fasiraa sida maalan sheekh naas sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi fii tafsiirihi uu ku sheegayo wuxuu leeyahay laba macno ayay maaragtay qurbiga uu leeyahay in la yidhaahdo qurbun bicilmihi min kulli khalqihi addoommadiisa qariibun mid u dhow weeye fa innii anigu waxaan ahay qariibun mid dhow addoommadayda bicilmii baan ugu dhowahay ogaansho aan ogahay ayaan ugu dhowahay iyo qurbiga labaadoo la yidhaahdo yani qurbu man yani qurbun min caabidiihi wa dawaaciihi bilijaabati waalmacuunati waaltawfiiq addoommadaydii ibaryayay ducadoodii inaan ajiibo baan u dhowahay ajiibidoodii baan u dhowahay tawfiiqda inaan waafajiyaan ugu dhowahay yani maaragtay inaan u kaalmeeyo baan u dhowahay qurbiga in macnaha laga dhigo laakiin qurbigaan dhowaanshihii daatiga ah nusuus kalaa diidaysa waa mumtanic wey allah fowqa carshigii wey carshigiisu ka sarreeya kayfa shaaca siduu doonaan uga sarreeya annagana kayfiyadeeda ma naqaano ma garanayno laakiin waan rumaynaynaa allah inuu yahay fowqa carshihii maxaa yeelay qur'aanka aayado aad u tiro badan iyo axaadiista rasuulku aad u tiro badan ayaa tilmaamayso waana arki doona markaan gaarnaan ka hadli doona haddii ilah yidhahdo marka qurbigan waa ama cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala ama yani ducadiisoo ajiibo ugu dhow yahay addoommadiisa labadaba waa laba macno wanaagsan weeya fa innii qariibun mid dhow baan ahay ujiibu waan ajiibaa dacwata daaci kan aniga ibaryo ducadiisa baan ajiibaa idaa dacaani hadduu ibaryo marka ducada yani xadiidkan inuu allah waxaan ujeeda aayadan waxaa la mid ah xadiid bukhaari muslim ba ku sugan xadiid abi muusa alashcari radi allahu canhu wuxuu leeyahy abu muusa kunaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fii ghazatin nebigan waxaan u raacnay buu yihi duulimaad jihaad baan u raacnay buu yidhi markaasaan fajacalnaa laa nascadu sharafan walaa naclu sharafan walaa nahbidu waadiyan ilaa rafacnaa aswaatana bitakbiir buur ma fuulno oo meel taagsiina ma korno waadi kuma soo degano ilaa haddaan meel fuulno ama aan degano takbiirtan kor ugu qaadi jirna allahu akbarta ayaan kor u qaadi jirnay buu yidhi markaasuu fadanaa mina nabigaa noo soo dhawaaday calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu nagu yidhi buu yidhi yaa ayuha annaasu arbicuu calaa anfusikum naftiinna u dhimriya tartiibiya qayladan iska daaya qaylada aqaylanaysan iska daaya maxaa yeelay fa inakum laa tadcuuna asama walaa khaa'iba alla dhagool ah ama alla idinka maqan ma baryaysaan alla dhagoola ama idinka maqan oo haa'ib idinka ah ma aha axadkaad baryaysaan yow ya axadkaad baryaysaan inamaa tadcuuna samiican qariiba alla idin maqlayo idiin dhow ayaad maaragtay yaad baryaysaan buu leeyahay allahaasaa idiin dhow marka ducadaada marka hala qaylinin tartiib ilaahay u bari yani maaragtay maaragtay tabaruc inuu ku jiro ayaa la rabaa weeyaan inaad la qaylisid ducadaada nabigeena dadkii takbiirta la jaaraayay ducadoodii ayuu yidhi maaragtay inakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba allah waa ku maqlaya wuuna ku ogyahay meel alle meeshaad joogto sir u bari ilaahay dhibkaadana u sheego maahan wadaadada mikrofoonka inta qaato salaada dadka ku tashwiishinaya masaajidyaha waad aragtay ninbaa mutaakhiro masbuuqoo salaadii kasoo kasoo daahay laba ragco saddex ragco ba uu maalan cishaa la tukanay laba ragco kusoo gaaray labadii kale markuu u istaagay wadaadka muaadinka imaamkii mikrofoonka u qaadana dicuu la jahraya cirku ku dhajinaya markaasoo dadkii tashwiishinaya xataa salaadii qofka ku jiro tashwiishinaya waxaa la rabaa ilaahay bari midda kale imaamka inuu asagu inta duceeyo ma'muumiintuna aamiin ka dariyo yidhaahdaan wax daliilo loo haya ma jiro ducadii ku meeraysanaya markaad tidhaahdid war xaaladaan u keen daliil u keen markaad tidhahdo qofka inuu imaamka markuu salaada ka baxo dadka inta u duceeyo ma'muumiintana aamiin ka dari yidhaahdaan yani keen nabigaa salaadan maaragtay salluu kamaa ra'aytumuni usalli yidhi in la ducaysto adkaarta la akhristo qofka uu tasbiixdii taxmiidkii badiyo waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa akhrinaysaa oo waa ducaysanaysaa ilahay waad bari laakiin inuu imaamka inta duceeyo ma'muumiintana aaniin ka dhaliyo yidhaahdaan wax daliil loo hayaa ma jiro waa un taqliid bilaabaa dadkii baan ka soo gaarnay waa wadaynaa wixii aan dadka ka soo gaarnay wey maane markaad tidhahda keen wuxuu ku leeyahay hala ducaysto bacda salaa soo lama dhihin waqtiga salaada la ajiibo ducada soo ma aha hadda imaamka duceeyo dadkan aaniin yidhahdana lagaa raba adiga halkan waxaa la yidhaha taxriir maxal ilkhilaaf meeshaan besaa la rabaa daliil inaa ukeentid nabigoo inta duceeyey dadkuna aaniin ay u dhaheen ubaa rab inaad keentaa la rabaa daliil ah ma jiro laakiin inaad ducaysato adiga aad adkaarta akrisato waa shay haabitoo jiro weeyaan ducayso oo adkaartii akri lagugu talagalay saasaa lagaa rabaa weyan falyatajiibuu lii aniga addoommadayda ha ajiibeen weli oo waxaan amray oo ugu yeeray ha ajiibeen oo iimaankii iyo taacadii ah waliyu'minuu bii ha i rumeeyeen rubuubiyadayda iyo maaratay yani maaragtay uluuhiyadayda iyo aniga cibaadada inaan keligay leeyahay ha ii rumeeyeen lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna inay maaragtay hanuunaan bay mudan yihiin oo xaqa ay qaataan marka ducada ilaahay wuxuu leeyahy udcuunii waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum aniga ibarya anaa idin ajiiba ilaahay aan barina marka labaad aadaabay leedahay ducada lafteeda qofka markuu ducaysanayo waxaa la rabaa ilaahay maaragtay inaad ammaanto allah inaad ammaantaa lagaa rabaa nabigi inaad ku salliso calayhi salaatu wasalaamaa lagaa rabaa kabacdi inaad maaragtay dantaada si uu khushuuc ku jiro inkisaaruulqalbi uu ku jiro tadaruc bayna yaday illaahi allah aad maaragtay isku tuurto ducada ilxaax inaad ku samaysid ood aada ugu celcelisid baryada ilaahay maxaa yeele kullama aad ilxaax ku samaysid oo ku dheeraata allah waa ku jeclaanaya bani aadamkaa baryada badan kugu naco laakiin allah baryada badan waa kugu sii jeclaanaya inaad bariso baa la rabaa marka labaad inaadan dhihin maaragtay ilaahay waa baryo waa baryo laymaba ajiibaba inaadan dhihin ooda quusanin baa istijaalka lama ogola maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam yani maaragtay xadiid imaamu albukhaari uu maaragtay warinaya fi saxiixihi wuxuu noogu sheegay xadiid abi hurayra yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal qofkiin waa la ajiibaa hadduusan degdegin maxay tahay degdeguna yaqulu dacawtu falam yustajab lii ilaahay baan baryalay mana ajiibin inuu yidhaahdo waa istixjaabkay ka mid tahay imaa ducadaadii in baryadeeda ilaahay ku siiyo gadaal lagaa siiyo haddaan adduunka lagugu siinin in lagu kaydiyo aakhare lagugu siiyo ayadana waa suuragal wey marka ha dhihin ilaahay baan baryey laymana ajiibin ha odhanina ha degdegsanini in lagu ajiibaayo yaqiini oo sidaa la imow riwaayada imaamu muslim oo warinaayo waxa weeye laa yazaalu laa yazaalu yustajaabu lilcabdi ma lam yadcu biismin aw qatiicati raxmin qofka in la ajiibayo kama zuulo oo allah uu ducadiisa ajiibayo haddousan dembi ku ducaysanin dembi shay dembiya ilaahu macsi ii sahal iyo ilaahu waxaan waxaa maar taas kale haddaad ku ducaysato lagu ajiibi maayo aw qatiicata raxmin ama raximkiisa inuu gooyo ku ducaystay markaasuu yidhi maa lam yastacjil haddounan degdegin isagoo intaas aan la imaanin maaragtay haddousan degdegin waa la ajiibaa ka zuuli maayo in la ajiibaayo markaasaa saxaabadii weydiiyanayeen yaa rasuul allah wama listicjaab degdegu waa maxay markaasuu wuxuu leeyahay yaquulu rasuulka odhanayo qofkii ducaysanaya wuxuu leeyahay qad dacawtu waqad dacawtu falam ustajab lii buu leeyahay yacni falam ara yustajab lii maaragtay waan baryey waan baryey mana arkayo in lai ajiibaya buu leeyahay hadalkaasoo kale lama ogola waxaa la rabaa inuu qofka iska yaqiini ilahay inuu ajiibayo ayaa la doonaya weeyaan hada wabillahi tawfiiq